halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o eda oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimco sagaal iyo labaatanka bisha janawari sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaana idaacaddeena si wadajireeda kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo axmed cali sheekh
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah somalilan oo ka hadashay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha ee magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ayaa sheegay in somalilan aysan qusaynin arrintaasi waana beenta ay ku maamulaan dalkaana wasiirihiisa u degi leedahay waxa weeyaan cadaalad darrada waxaanu aragnaa cadaalad darro iyo iyo iyo daaladhac ay daaladhac ayaan maamulka xamar ee hogaaminaya xasan sheekh marka waxaanu arkaa un hadal un nin waal miskiil baanu arkaa waxaa kaloon idin haynaa qaramada midoobay oo sheegtay in ay hayso eedeymo muujinaya in ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda faransiiska georgiya iyo kuwo kale ay carruur ku kufsadeen jamhuuriyadda bartamaha afrika barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in rag hubaysan ay xabado ku fureen masjid shiicada ay ku tukadaan oo ku yaala bariga dalka sacuudiga intii lagu guda jiray salaadii jimcaha ee maanta faahfaahinada laga helaya weerarkan ayaa weli ah kuwa aad u yar waxaana warbixinno horudhaca ay sheegayaan in weerarka ay qayb ka ahaayeen bambooyin iyo gantaalo la tuuray weerarka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda maxaseen ee magaalada al axsa goobjoogayaal ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ciidamada ammaanka iyo baabuurta gurmadka deg dega ah ay si deg dega u hareereeyeen masjidka weerarka lagu qaaday weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in wadahadallada lagu soo afjarayo dagaalka sukeeya ka socda dalkaasi syriya ay sii soconayaan ayna ka bilaabanayaan galabta magaalada geneva iyadoo mucaaradku uu sheegay in aanu kasoo qaybgeli doonin wafdiga dowladda syriya ayaa lagu wadaa in uu gaaro magaalada geneva si loo bilaabo waxa ay qabanqaabiyaashu ay ugu yeereen wadahadallo aan toos ahayn oo ujeeddadoodu ay tahay in la buddhigo waddo loo sii maro wadaxaajood dhab ah oo lagu daminayo colaadda dalkaasi ka taagan koox mucaarada oo sacuudiga u taageero ayaa sheegtay inaanay ka qaybgelayn wadahadalladaasi kadib markii dhegaha laga furaystay codsiyadoodii ahaa in la joojiyo duqeymaha cerka ee ka dhanka dadka rayadka ah islamarkaasina la qaado hareeraynta inkastoo wakiilada kooxdaasi aanay si buuxda meesha uga saarin kusoo biiritaankooda dambeeto ee wadahadallada
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inuu aad u hubo in qof dimuqraadi ah uu noqon doono madaxweynaha xiga ee dalka maraykanka isaga oo khamiistii ka hadlayay magaalada baltimore ee duleedka waqooyi ee magaaladan washington ayaa madaxweyne obama waxa uu sheegay in xisbiga dimuqraadiga uu guulaysan doono doorashooyinka dhacaya bisha nofembar ee soo socota taasina shaki uusan ka qabin obama ayaa waxa uu sheegay in kalsoonidan uu qabo sababo la xidhiira in xisbiga dimuqraadiga uu mar walba yahay xisbi diiradda saara waxyaabaha dadka noloshooda qiimaha u leh hogaamiyaha maraykanka ayaa waxa uu la hadlayay sharci dejiyaal ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ku jira fasaxooda kuwaasi oo ku kulmay magaalada baltimore isagoo hadal ku duraya musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa obama waxa uu sheegay in maraykanka uusan xoojin doonin hogaamintiisa dunida haddii loo ogolaado siyaasiyiinta inay aflagaadeeyaan muslimiinta ama dadka kale ee maraykanka iska hor keenaan donald trump ayaa waxa uu horey ugu baaqay in muslimiinta laga mamnuuco in ay soo galaan maraykanka
kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa waxay sheegtay in muuqaalo satellite-ka lagu qaaday ay muujinayaan qubuuro wadareed kadib markii ciidamada ammaanka ay iyagu ay falal ka dhan ah mucaaradka oo argoosi ah ay ka sameeyeen magaalada bujumbura dalka burundi ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyey inaanu aqbali doonin ciidamo nabad ilaalina oo ka socda midooda afrika maalin ka hor shirka lagu wado dalalka midooda afrika inay yeeshaan khamiistii shalay ahayd ayaa isbahaysiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi uu codsaday kana codsaday midooda afrika iyo beesha caalamkaba in dalkaasi ay u soo diraan ciidamo nabad ilaalineed ee ka socda ururkaasi hogaamiyaha isbahaysiga leonard yongoma ayaa waxa uu sheegay in haddii beesha caalamku ay ku guuldaraysato inay taageerto shacabka burundi ay taasi horseedi karto in dib ay usoo noolaadaan kooxo hubaysan oo la dagaalama waxa uu ugu yeeray gardarrada madaxweyne pierre inkaronziza dalka burundi ayaa hore waxa u sheegay in ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda midooda afrika ah oo soo aada burundi loo arki doono kuwa duulaana axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo dib maanteeto ugu noqday kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay go-aankii laga soo saaray shirkii madasha warbixintan waxaa kismaayo nooga soo diray khadar maxamuud xareed madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo kadib markii uu ka qayb galay shirkii madasha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay natiijadii ka soo baxday shirkii madasha qaran wuxuuna sheegay in natiijada ka soo baxday shirka ay tahay mid ay qaadatay amaba ay yeedhisay dowladda federaalk ee soomaaliya beesha caalamkuna ay ku taageertay war maa yaalla waan tagnay waan la wada hadlay international community waxaa la yidhi soomaali hogaamiyaasheedii baa tihiin waxbaa laydinka sugeeyey saddex bilood baa laydin sugayey caalamkao dhan baa idin sugayey maxaad haysaan anu bisaraaxa waxaanu sheegay inaannu faylgarownay aanna waxba haynin dadku waxayna moodayaan aanaan ahayn ceeb miyayta arrintaas inaan idhaahdo waan faylgarownay oo dadku waxayna moodayeen ma nihin ceeb maaha intaasaan sheegay kabacdi waxaa layidhahda waa laydiin talinayaa waxay noqotay dowladdii federaalka in la yidhi go'aan keena international communityguna waxaan qaadanaynaa go'aanka ay dowladda federaalka gaadho prime ministerka iyaa noo yid madaxweynaha iyo option bay keeneen optionkaasi nooma cuntamayn waxaan idhi optionkaasi maya nooma cuntamo kii lanoo soo dhiibay ma aha ani qoladan ka imid ma oggola waxaasay rabtay oo waaye intaasoo gobol oo jiriya intaasoo istayd mid walba haddii la yidhahdo wixii loo soo dhiibay baa la qaadanayaa wax intee lag baa ka imanaya waxay noqotay natiijadii ugu dambaysay inuu prime ministerku soo fadhiisto iyo madaxweynaha iyo oo yidhaahdaan annagu dowladda federaalka waxaanu qaadannay sidaa iyo sidaa iyo sidaas ma aha waxaan soo jeedinnay ma aha waxaan ka hadlaynaa international communitiga ama beesha lixaadna waxay tidhi kaasaannu taageeraynaa isagaan raacaynaa mar haddaad idinku feelgarowdeen dadku hadday raadinayeen qolo waliba inay boqol kiiba boqol waxay doonaysa ay soo hesho cid helaysaa ma jirto kolley anigu jubbaland baan ku soo noqday labadii boosisanayn wadanay midkoodna maanaan ku guulaysan tii gobolkana maanaan helin tii degmadana maanaan helin waxaa lanoo yeedhiyein haddaan annagu tala keeni weynay waxaa lanoo sheegay in sidaa iyo sidaa iyo sidaa la yeelayo dowladda federaalka iyo international communitiga oo gacanta ku hayo oo ku raacay su-aasha taalle waxaa weeye fulinteeda iyagaa iman doona dowladdii federaalka ahayd iyo international community way imanayaan deegaan walba way tegayaan sida loo fulinayo iyo say u fulayso iyagaa ka hadli doona iyagaa ciddii wax qabto qancin doonta laakiin annagu war wixii aad noo dirteenna sidaasaan waan ku faylgarownay inaannu idiin keenno soomaali baanan raadinaynaa in xal loo gaadho khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
dhinaca kalena somalilan ayaa sheegtay in go-aanadii ka soo baxay shirkii madasha ee lagu go-aamiyey qaabka doorashada soomaaliya aanu wax shaqaa ku lahayn somalilan wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ayaa sheegay in somalilan ay mar hore ka gooday soomaaliya islamarkaana cid ka wakiila somalilan aanay ka qaybgelin shirkaasi falastiin axmed iimaan ayaa qadka teleefonka ee hargeysa ku wareysatay cali maxamed waran cadde bismillahi raxmaan raxiim aada baad umahadsan horta waxa weye de wax la yaabo weeye waxaad la socotaa inaanu shan iyo labaatan sano ka hor ka goonay soomaaliya kala noqonay midnimadii ama wadajirka iyagii hore aanu dowladda isku darsanay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii anagu dowlad gaaran ingiriisku gumaystaa baan ahayn iyagana talyaaniga gumaysana ayaa gumaysan jiray marka waxa weeyaan waanu kala noqonay isku darsi muxuu ahay wadajirkayagii hore oo aan awalba sharci ahayn runtii waana waxyaabaha aad iyo aada la yaabka u ah beenta iyo ku salaysan nidaam la-aanta iyo dowlad xumida dalka kala noqday dalkii kale wadajirkoodii inay maanta sheegtaan waa arrin aada iyo aad wa waa wax lagu qoslo weeye waana beenta ay ku maamulaan dalkaa nabadgelyadiis u degi leedahay waxa weeyaan cadaalad darada xaq darada nidaam la-aanta waxaanu aragnaa itaal daro iyo iyo iyo daaladhac ay daaladhacayaan maamulka xamar ee hogaaminaya xasan sheekh marka waxaanu arkaa un hadal un nin waalniskeydi baanu arkaa laakiin wasiir waxaa jirta in dad badan oo kasoo jeeda somalilan ay ku sugan yihiin koonfurta ma isleedahay iyaga ayaa xaq u leh inay iyaga laftirkooda qeybta soomaalida kale ay helayaan ay qeybtooda ka helaan oo aan meesha lagu xaqirin maya waxaad ogtahay marka inaan soo saarnay in dalkii la odhan jiray soomaaliya iyo somalilan inaanu imika kusoo rognay baasabooro iyo sharciyad taas macnaheedu yahay laba daloo kala gaara inay yihiin marka dadka soomaalida ee iska calooshooda shaqaystayaasha hadday u tagaan dee dunida kaleba way ka shaqaystaan marka muxuu ahaye maraykan baa loo shaqo tagaa carabtaa loo shaqo tagaa ninka meel kale u shaqo tagaya isagay jirtaa laakiin arrintan waa arrin siyaasad iyo soverenatiga iyo muxuu ahaye gobanimada dalkan ku lugla maaha wax somalilan khuseeyana maaha cid somaliland wakiil uga ah soomaaliyana ma jirto anigu waxaan usoo jeedin lahaa inay inay gurigooda naqsadaan muxuu ahaye dhibaatada dalkooda ka jirtana waxyaabaha ugu waaan waxaan beenta iyo iyo iyo iyo dacaayadaha ay xaggii dadkaasbaa ay ku duuseeyaan ha u qaydaan dadkii soomaaliya la odhan jiray haddii ay kuraasi ku heshiiyeen ha u qayd ka duway ha siiyaan laakiin somaliland wax alla wax ka khuseeya iyo cid ka mas-uula iyo cid halkaa u joogtaa midna ma jirto waan ogna
sidee oo aragtaa aragti ahaan adiga qaabka ama hanaanka waxqaybsiga ee dhowaantan lagu heshiiyey ee ku salaysan afar iyo barka iyo in weliba maamulada qaarkood sida somalilan iyo puntland xubno saa'ida la siiyo horta anagu dee kama mid nihino maamulkii talyaaniga gumaysan jiray kamaanaan mid ahayn waxaanu ahayn somaliland protectory bank labada dul baan wada kala ahayn imika labada waan kala nahay waanu kala noqonay mar baanu sii yaro tagnay markayna cadaalad darada maanta ka socotaanu aragnay dib baanu uga noqonay laakiin markaan xaggooda ka eego ka siyaasi ahaan waxaanu arkaa inay tahay arrin qabyaaladeed oo ay dhexdooda qabyaalad isku maamulayaan oo ay qabyaalad isku riixayaan oo doonayo xaqii ummadihii soomaaliya soomaaliya dowladdii somaliya talyaaniga gumaysan jiray xaqii ay wadahay in qaar lagu dhacayaa baanu aragnaa oo lagaga qaadayo ayaanu arkaa xaqoodii ulmigaasna waa ka ilaa imika dhibaatada iyo iyo iyo iyo balambarka shacbiga haysta waa ta u sababtaa marka waxaanu leenahay waxaanu qabnaa waxaan waanu ducayna ilahay xagga waafajiyo dhanka kale waxaa jirta mudane in maamulka somalilan maalmahanba ay wadeen inay masaafuriyaan dadka aan sharciga ku joogin somalilan oo ay ka mid tahay dadka ka yimid dhinaca etoobiya iyo arinta kale iyana waxoogaa amooda in aad dadku ay u hadalhayeen ku saafan musaafirinta dadka kale kasoo jeeda soomaaliya xaggee howlahaasi idiin marayaan annaga waxa meel fiican bay marayaan annagu cid gaara masaafirno dhibaato uma geysanayno dadka ajnabiga dariska somaliland waxaanu dowlad aan waanaga kuu sheego dowlad ka waxaana gooni isu taagtay iyaguna is-ictiraafsan caalamka ilahayna ictiraafay ictiraafka cidii kale bini aadam ahee nala wanaagsana aanu soo dhaweynayno laakiin waxa weeyaan sida caalamkaba ka jirta qof kastoo ajnabi ah ama soomaali ahda ama cid kale ama jisad kale ahaadee waa ama sharci ku soo galaa ama sharci ku jooga laakiin haaate iyaanu cunsuriyad iyo dhibaato ku haynaa midna ma jirto waa sharci dunida ka maadaama aanu nahay soomaaliya iyo etoobiya iyo kenya iyo dalalka kale saan ula dhaqnaa baan iyagana ula dhaqmaynaa marka xubaan kalo meesha ku jirtaa ma jirto
wasiir waxaa kusoo celcelisay in soomaaliya laba dal iyo somalilan ay kalayihiin dadkaan u dhalan somalilan oo xataa soomaaliya kasoo jeeda la celinayo dad adiga aad ka mid tahay oo reer somalilanna waxaa la sheegaa inay ku safraan baasaboorka soomaaliga ah sidee arrintaasi isku waafajinaysa inaad dhahdaan dadkuna waa ajnabi soomaaliya ka yimid ha ka baxaan somalilan mas-uuliyiinta somalilanna oo adigu aad ka mid tahay aad baasaboorro soomaaliya ku safartaan acuudu billahi weligii maqaabil iskida safar aan ku safro mana mana qaadan mana taaban waana nabcahay basaboor baan leenahay somalilan baan yidhahdaa kaasaan ku safraa kaasaan dunida ku maraa kaasaa lay ixtiraafsan yahay marka adar been baa lagu sheegay axudubillah ka adar ma qaadan
cali maxamed waran cadde wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo u waramayey waryahayga falastiin axmed iimaan waad tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti waxaad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa nuuca doorashada dalka ka dhici karaysa dhammaadka sanadkan laba kun lix iyo toban kalaala tuduwanaanshihii madaxda madasha qaran ee la xiriirta hanaanka doorashada dalka ka dhici karaysa maxal baa hanaanka qabiilka afar dhibic shan muxuu faa'iido lahaa hanaanka deegaamaysiga maxayse aheed sababta u hirgeli weysay hanaanka axsaabta dalka in laga hirgeliyaa qodobadaas ayaa inta badan ku eegi doonaa barnaamijka faaqidaada todobaadka waxayna ahaayeen waxyaabihii siyaasadda soomaaliya hareeyey toddobaadkii lasoo dhaafay barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaa nagala qaybgeli doona marti noogu ah wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahna wasiirkii arrimaha dibadda fawsye xaaji yuusuf oo aada u aaminsan arrinta axsaabta badan in laga hirgeliyo dalka baarlamaankana uu sharciyeeyo waxaa kaloo barnaamijka nagala qaybgeli doona wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ahaa madaxdii qaabilsaneed kulamadii wada tashi dadweyne ee ka dhacaya gobolada dalka iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a aad baad u mahadsantihiin intaanase u gudagelin dooda barnaamijka aynu eegno waxyaabihii ugu waaweynaa ee madaxda madasha qaran ee ku kala si duwanaayeen todobadii lasoo dhaafay laga soo bilaabo shirkii ka socda maalmaha magaalada kismaayo kulamadii goonigoonida ahaa ee muqdisho ka dhacayay iyo xalku waxau noqday waxaa noo soo koobaya waryahayna jacfar kuukaay oo aad ula socda arrimahaasi jacfar waxa uu soo maray afar wareegoo marka laga reebo midkii maalin ka hor muqdisho ku soo idlaaday ay madaxda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyadu ku wehlinayeen xildhibaano wasiiro diblomaasiyiin iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliya kulankii ugu dambeeyey ee muqdisho ayaa u muuqday mid madaxda soomaalida iyo beesha caalamkuba ay ka goonayd inay waxuun ka soo saaraan oo aan natiijo la-aan lagu kala dareerin saddex maalmood oo iska daba noqosho ahna waxaa ka soo baxay go'aan cad oo golaha wasiirada soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay si dhaqso badan ku taageereen ha yeeshee waxaa ku gacan seeray maamulka puntland madaxweyne cabdiweli gaas ayaana yidhi innagu maanan aqbalin waxaana halkaana ka caddeeyo anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland in go-aankaas uu yahay go-aan annagu aan aan aqbalin ka madaxweyne ahaanna wax aysan ahayn wixii ay iisoo wakiisheen dadka reer puntland dadka reer puntland waa afti bay qaadeen waa codeeyeen waa hadleen anoo halkan waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha ilama aha marka nidaamka hadda la rabo in wax lagu dhaqo ee qarariga ahi in uu shacbiga soomaaliyeed u horseynayo dowladnimo wanaagsan iyo u gaarsiinayo hadafkaas saas daraaddeed anugu ka cabdiwali ahaan madaxweynihii puntland shacbiga puntland ayaan ku celinaya talada ayaga ayaana go-aankooda masiirkooda iskale inkastoo daldaloollo ay ku sheegeen waxaa iyana soo dhoweeyey go-aankaasi ururada bulshada rayidka waxaana ay sii raacsadeen in baarlamanku uu ka turxaan bixiyo qaladaadkaasi ay sheegeen sida uu ku waramayo diini maxamed diini oo ka tirsan dallada soshensa ah ee ururada bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya annaga horta go-aanka qayb ahaan waxaanoo aragnaa inuu yahay go-aankii saxda ahay oo hadda aan lahayn xal kale oo aan hayn qaybta labaad waxaanu aragnaa inaysan sax ahayn sababtoo ah waxaa laga tegay gobolka banaadir ma ahayn in laga tago waxaa la yidhi yani gobollo ayaa waxaa la siiyey sedbursi yani xildhibaano dheeri ah oo aan qaabka lagu siiyey aan ilaa hadda dowladdu aysan qeexin laakiin waxaan haddana aaminsannahay sababta looga saaray gobolka banaadir in la sharxo qodobkaas waa qodob aad u muhiim ah sababta loogu daray gobollada qaar loo siiyana weli kamaynan qancin xisaabta ay ku fadhiso waa in shacabka lala wadaaga markii horeba laguma qaybsan in la kala tiro badan yahay ama la isla egyahay waxaa lagu qaybsaday maalan tiro ahaan waxaa laga yaabaa gobollada galmudug iyo jubbaland inaysan isla mid ahayn ama koonfur galbeed iyo galmudug inaysan isla mid ahayn ama somalilan iyo puntland inaysan isla mid ahayn marnaba marka formula isla ekaansho lagu qayb wax lagu qaybsada ma jirin marka in dadka sadka loo kala sadburiyo waxay noqonaysaa conflict iyo dib loo abuurayo maamul goboleedyada qaar waxa ay aad ugu dheganaayeen in habka wax lagu soo dooranayo dhammaadka sanadkan uu noqdo mid dhul ku salaysan waxaana sida uu ku doodayo diini maxamed diini ay taladaasi ahayd mid aanan aad looga sii fakerin maadaama aanan bal loo sii gogol xaarin hanaankaasi waxaa laga yaabaa degmada markoo kale inay ku nooshahay saddex boqol oo kun ee degmo kalena aysan xitaa toban kun aysan haysan see loogu qaybinaya xildhibaanada marka degmada marka la rabo in wax loo qaybiyo oo la rabo one man one vote in la sameeyo waa in dadka marka hore la tiriyaa dad la tiriyey oo la og yahay cadadkooda xildhibaanada cadadka dadka lagu bixiyo laakiin in xildhibaanada lagu bixiyo cadadka degmooyinka waxaan u aragnaa inay tahay aragti corruption ah xitaa taa laftigeeda puntland gudaheeda aysan wax maslaxa ugu jirin magaalada gaalkacyo iyo magaalada garoowe waxaad la egtihiin bandarbeyle macquul maaha ayaga xitaa ma aqbali karaan xildhibaan cabdibarre oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isagoo boosaaso jooga telefoonka iigu warramay ayaa weli difaacaya nidaamka degmooyinka oo uu u arko mid cadaalad darro uu sheegay in soomaalidu ay kala tabanayaan soo afmiiraya adeer dan gaara uma jirto oo gaar oo puntland wadato maahane waxa weeye puntland waxay xeerinaysaa wixii lagu heshiiyey in la meel mariyo waa tigeen garow one iyo garowa two waxaa lagu heshiiyey oo la kala saxeixday in uu baarlamaankan sagaalaad wixii ka dambeeya in lagu soo xurahayo xildhibaanada deegaan ay ku imaanayaan taasaa la kala saxeixday dee mar haddii wax lagu ballamana wixii lagu ballamay horta wadadeedii in la maraa fiican haddii xilligeeda la gaari waayena waxay ahayd nimankan hadda ordahayo oo aada moodina waxla cararayaan oo ayagu jeefka wax kala soo baxayaan oo aada mooda wax gaar ay leeyihiin haddii mugdiimay waxay ahayd wakti baa la haystaa waxaan in laga baaraandego in la dirindiriyo in tartiib la isqanciyo in goboladii madaxdii isu timaado isu talowda ee maahayna tayda ha la qaato go-aan baan gaaray ha la qaato adartaa dowladnimo laguma noqdo soomaalida noqdo waxa anugu arkaa xukuumadda uu hogaaminayo cumar cabdirashiid dalka inuu haagaan ka tuurayo degmo marka la yidhaahdo wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii dalku waxa uu ka koobmayaa laba iyo sagaashan degmo gobollada qaarna ay faa'iido dheeraada ku qabaan waana sababta keentay in si fudud dhinac laysugu raaci waayo laakiin diini maxamed diini waxa uu rumaysan yahay in guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay isku maslaxad yihiin hase ahaatee madaxdu ay kala dana duwan yihiin taasoo keenta in inta badan ay aragti mid ah la iman waayaan shacabka puntland waxay wax walba oo faa'iide iyo khasaaraba la qabaan shacabka soomaaliyeed marka in shacabka soomaalida la kala takooro waxaan aaminsanahay waa lucbad siyaasiyiintu ay cayaarayaan oo ay rabaan dadka inay hostage ka dhigtaan xildhibaan cabdibarre ayaa tilmaamay in sida dadka qaar ay ku doodayaan aanay puntland degmo badni iyo sadbursi u socon balse hannaanka degmo wax ku qaybsiga ay u aragtay mid sharciga waafaqsan puntland hadday sadbursi qaadanayso haddayba qaadan lahayd layiri saddex aqalkale saddex dheeryaha laydinku daro waana waxa soomaaliya burburiyey intana maaragtay puntland gobollo iyo magaciisa soomaaliya mana kala gobollo mana kala degmo badnee waa inta foor bay mooday foor bay kana daba taagan yahayna soomaaliya dowlad kama dhalanayso si kastoo farsamada laysugu qabtaba waxaanay doodi ka taagnayn in dhammaan dhinacyada siyaasadda dalku ay isla qirayaan in doorashooyinkii xilliyadii ku-meelgaarka qabsoomi jiray wax ka duwani sannadkan dhammaadkiisa ay dhacayaan taasoo dadka qaar haba yaraatee ay horumar u arkaan aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed cabdulle oo inoo daadahaynaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeyno mudane wasiir bishaan oo dhanba waxaa socotay dood weyn oo la xiriirtay qaabka doorashada dalka waxaana inta badan dood u dhexaysay madax kooban oo madaxda madasha qaranka loogu magac darayo maamulada iyo dowladda dhexe ah see wuxuu socdeen bal haddaad warbixin naga sii bismillaah ma dhihi karo dood bay ahayd laakiin waxay ahayd broses qaran oo la doonayay maadaama sidii dabcan hore dowladdu u shaacisay inaanay dhici karin doorasho qof iyo codkiisa markaa kadib soomaalida baarlamaanka xukuumadda maamulada gobolada aqoon-yahaniinta dad badan oo talada laga qaybgeliyay waxay go-aansadeen in in la qaado wadatashi dadka lagu weydiinayo maxaa habboon haddii taasi suroobi weyse marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawshaa lagu gudanayaa jira dad badan baa codkooda la dhegaystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qarana aakhirkii markaa gebagabadii ayay ahayd tani oo dadkii lasoo dhegaystay ee meelaha kala duwan sida xogaalka intii lagu soo qabtay haddana la keenay muqdisho intaasoo jeer kulama laga galay natiijadii in lasoo saaro marka shalay bay soo baxday dowlad ahaan waanu ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasibsanaa waqtiga hadda la joogo
xildhibaan fawsi xaaji sida wax u socdeen iyo iyo doodan socotay ee afar dhibic shan iyo deegaan iyo dood intaada badan sal ku haysay say kuula muuqatay adiga bismillaahi raxmaan raxiim horta aniga waxay ila muuqataa in hadda dibudhac weyn hadda aan maaragtay la sameeyey taasoo ah iyadoo shan iyo toban sannadood qabiil lagu soo waday soo dooraya xildhibaanada in mar kale afar sanoo kale lagu daro labaatan sano soomaaliya ay qabiil wax ku qaybsato iyadoo ah meesha keliya caalamka qabiil baarlamaan lagu keeno run ahaantii inaan ka gudubnayahayd waana ka gudbi karaynaa khaasatan haddii laysku qabtay oo ay isku qabteen dowlad goboleedyadii oona laysku raacin oo lagu kala jabay waxay ahayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas wakhti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo magaranaysa yaa waxyaqaano kusoo baxa in maaragtay lagu maamulayahayd laakiin nasiib daro tallaabadan waxaan rajaynayaa in dib looga noqdo taasaan xildhibaan cabdisamed waxaad qayb ka ahayd ee madaxdii qaabilsanayd in dadka lala kulmo laga qaybgeliyo doodii socotay dabcan muqdisho meelo kale aad u qaabilsay marka dadku ma heleen ka qaybgal wanaagsan horta waa mahadsan tahay marka labaad waxa weeye sida runtii ah soomaali waa ka badan tahay saddex boqol iyo afar boqol oo qof waxaanu ogsoon tahay dadka la ysugu keenay magaalada muqdisho keliya markaan example ugu soo qaato waxaa la ysugu keenay gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo iyo maxaa la yidhaha banaadir oo boqol iyo konton qof ka socoto xamar keliyana waxaa ku nool saddex milyan iyo wax ka badan ku nooshahay marka runtii xataa wax la dhihi karo waa mateli karaan waa ka yaraayeen balse waxaa duruufaha wada waxay ahaayeen baahida iyo dhaqaalaha oo maxaa la yidhaahdaa ay bixinayeen un-ka oo aan maxaa la yidhaahdaa awood loo heli karin dadkan in lasoo keeno hawsha adigu aad wadda kumaada qanacsaneen marka laga yimaado in cadaadis jiray in beesha caalamku dhaqaaluhu yaraa waxa hoo iska aheeday aad aad hur weyseen inaan ku qanacsanay inaan ku qanacsanay macna samayn mayso laakiin xaqiiqada waxay tahay dadka yimid oo meesha la keenay ma ahayn number maxaa la yidhaahdaa gaari kara go-aanka dhan oo ummadda soomaaliyeed gaari kara ma ahayn waxay ahayn dad yaroo salactid oo laga soo arooriyey maamulada laga soo dhex arooriyey aad baad umaadsan tahay cabdullahi maxamed sharwaac bulshada rayadka doorkeeduna maalmihii dambe gaabuu ku jira marka loo eego ka qaybgalka doodaha socday waxaadna ogeyd in labadii bil ugu dambeysa madasha qaranku ay ku koobnaan siyaasaddu meelaha qaar doorkeeni ma muuqday say wax u socdeen doodaha socda xaggee ka joogteen
waa mahadsan tahay wasiirka iyo xildhibaanadana waa waan salaamaya iyo bahda v o a daba annaga waxaan ka joognay meel dambe oo muxuu aha mataqaanaa aan tala badan lahayn waxaad mooday in dowladdii federaalka ahayd markay adduunyadu aqoonsatay hadda inay sanadihii ugu dambe saacadihii ugu dambeeyey u noqonaydo muxuu aha soodare iyo muxuu aha mataqaanaa imbigati iyo ay u noqonaydo oo dad yari taladii isku soo koobayaan dadkaasi sharciyadii aysan raacsanayn marka waxyaabahaasi markaan aragnay annagu bulsho raydaana waxaan rabnaa inaanu sharci ku hoos noolaano waxaynu rabnaa in muxuu ahay nabadii ay waddanka ka dhacdo in muxuu ahay nidaam oo dimuqraadiya oo heshiis lagu yahay oo dadka soomaaliyeed ay iska wada dhex arkayaan inuu yimaado marka waxyaabahaasi hadda ma muuqdaan waxaa muuqataa dad yaroo taladii isku soo koobay oo iyagiina aan maaragta isku haysta oo muxuu ahaay mararka qaarkood iloobaya qadiyadihii waaweynaa ee waddanku u lahaa iyo mustaqbalka dowladnimada soomaaliyeed in muxuu ahaay la gaaro dad iloobay iloobay oo waxaad moodid iyagu isfiirsanaya ayaad moodaa meeshaas marka annaga meeshaasi boosaba noogama banaanaba haddaad saa u fiirin maadan helina ka qaybgalkii bulshareed may ma aanan helin
wasir maareeye dooda hadda soo dhammaatay puntland baa diiday oo tiri shirka qayb kama nihin marka go-aanka la gaaree farxadda iyo diladaad ka muujinaysa xaggee buu ka jiraa horta marka ugu horeysa soomaalidu waad og tahay systemku wuu ka burburay haddana nidaam federaalism ah oo runtii aan aan lahayn base fiican foundation fiican lahayn ayaa inoo dhisan dabcan markii saas oo kale dal duruufahaas oo kale ku jiro way adag tahay in wax kasta lagu helo in si wada jir ah wax kasta loo qaato dabcan dooda puntland waan xushmaynaynaa oo ah dadkii markii qaybaha kala duwan ee bulshada lasoo lasoo wareysanayay maamulka puntland shacabkiisu qaab bay soo jeediyeen in loo loo loo maro brocesskan doorashada laba kun lix iyo toban marka madaxweynaha iyo iyo wafdiga puntland waxay yidhaahdeen dadka yaga codkoodii ay ayaan ahayn isla waa wax anaguna meeshaan uu soconaa dadka codkooda in la in la in la xushmeeyo weeye horaanuu sheego ihi waxaa la gaadhayay wixii cid walba qancinaya maaha laakiin waa xalkii aynu ku gaari lahayn hal qof iyo hal cod marka rajo badan waxaanu ka qabnaa dabcan hadda maamulada inta kale oo dhan iyo dowladdii dhexe dabcan iyo beeshii caalamka oo taageeradeeda taageeradeeda aynaan ka maarmin intuba intuba waxay ku qanacsan yihiin in waxa ugu dhow ee la samayn karaa ay taas laakiin wasiir maxaa loo saxiixi waaya heshiiska waatan leeyahay dib loo dhiga ma shaki baa jira weli ah in la kala booda haddana
maya anigu intaan ogahay dabcan shalayto galabtii waa la shiray madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo dhan way joogeen ra-iisul wasaaruhu waa joogay beesha caalamka wakiiladoodu waa joogeen ra-iisul wasaaruhu markuu soo bandhigay dabcan wixii discussionkii lagu jiray ka soo baxay meeshii ugu dhoweyd ee laysugu imaan karay inay tan tahay waa la soo wada dhaweeyey oo madaxdu way hadleen waana soo dhaweeyeen marka dabcan dhaqan la arki jiray unbay ahayd in wax la saxeexo laakiin dalku hadda structurekiisa dowladnimu waa waa dhismay waa dhismay wax walibana markaa sidii jabhadihii oo kale in la saxeexo maaha laakiin waa la isku waafaqsan yahay inta badan inta kale ee wax ka tabanaysa ama puntland ha noqoto ama qof kaloo soomaaliyeed ha noqotona dowladda iyo madaxweynaha
waxaan aniga aan rabaa inaan dadka la wadaago wadanku wuxuu leeyahay dastuur dastuur ay sideed boqol iyo shan iyo soddon oday ay ay maxay hayta ansixiyeen wax ka beddelkiisana dawladdan u dhaafeen wuxuu leeyahay baarlamaan dawlad buu leeyahay waxa kumeel gaar loogu celiyey iyadoon dadka cod la weydiinin horta waa su-aal qodobka lix iyo lix iyo afar afar iyo lixdan iyo toddobaatan iyo labaduba waxay awoodda siinayaan baarlamaanka inuu waxna bedeli karo waxna ansixin karo wixii uu diidi karana diidi karo goorta la sameeyey madashan horta qayr sharci bay ahayd baarlamaankuna ma si rasmi ah uma ogolaana waa jujug bay ahayd maalintii waan joogay anigu madashu kulle ixtiraam odayaasha ixtiraam badan baan u qabaa madaxweyneyaasha gobolada stateska laakiin inay keenaan bay ahayd baarlamaanka sharciyaddooda la ansixiyo iyaga dastuurkii baa la garab maray waxaa la garab maray shuruucdii taallay waxaa la garab maray hadaladii ka soo baxay dadka su-aalihii la weydiiyey berigii dhaweyto maxay ahayd hadalma xageebaa lix iyo tobanka maxaa loo horta marka hore inay baarlamaanka go-aamiyahayd ilan dastuurkii bay ku qoran tahay xataa unta iyo j c u-gi iyo u n d b buuggii lay odhan jiray hagidda baarlamaanka hagidda dastuurka ay soo saaraan labada kun iyo labaiyo tobankii way ku qorayd baarlamaankan ka xigaa wuxuu ku imanayaa baarlamaanka tobnaad wuxuu ku imanayaa doorasho doorasho waa la samayn karay haddii wax yar dib loo dhigo laakiin in waxii oo dhan la burburiyo oo kumeel gaar laga dhigo oo protocols lagu xukumo ayaa qaldan laakiin haddaba doorasho way dhacaysaa laakiin nuuca doorasho ay doodu doorashada ugu saxsan ee ugu ansaxsan waa tii hal qof hal cod oo la samayn karo haddii xooga la saaro iminka inta xooga la saarayo la joogo maya two thousand sixteen maha muddo yar anu waxaan ahay dadka qaba dad badan baa diida oo afka ka dhowra in muddo yar lix bilood ilaa toban bilood dib loo dhigo la saxo la dhammaystiro waxaan si ummadda loo badbaadiyo loo kala badbaadiyo goboladiiba hadda isku dhacay tuulooyinka isku dhici doona horta waa mida degmooyinkii haaf waa lahay inta badan waa la haystaa mana laga soo wadageli karo oo nabadi ma jirto ta labaad maxay haytay odayaashii iyo waktigii dibcel protocol in dalka dib loogu celiyo waxaan u filayaa inay qalad tahay in la dib loo yar dhigo waxaan weeye waa in baarlamaanka xaqiisa la siiyo baarlamaanku isagaa taliya ee loo daayo talada aad baad umahadsan tahay doodaadu macno badan bay samaynaysaa cabdullaahi shirwa madaxdu ishaysarkoodu aad buu u adkaa marka ma danta soomaalida iyo go-aan maslaxabaad u arkayseen mase arrin siyaasadeedoo ayuu ku egbayahay dooda socotay waayo mudday haysteen horta sidaan haddaayta hore u sheegay madaxdu maadaama aysan axsaab jirin muxuu ahay golayaal laga soo shaqeeyey oo sharci ku fadhiya oo mujtamaca matalayana aysan jirinin taladii way la carareen jagadii iyo iyo iyo waxay isku darsadeen muxuu ahay taladiiba way isku darsadeen wada hadalka iyo la tashiga lala sameeyena wuxuu ahaa mid la afduuban ayuu ahaa mid afduuban oo mar walbaba maamulada iyo dawladdu ay maaragtay isku ekaysiinayeen ayay ahayd dadkii weynaahe soomaaliya la tashi la tashi fiican lalama samayn waxaana taas ku markhaati u ah dadku marka ay tashadaan waxaa dhici lahayd qof jooga muxuu ahaa mataqaanaa garoowe iyo mid jooga muxuu ahaa mataqaanaa baydhabo iyo mid muqdisho jooga ama kismaayo joogaha inay isku cod noqdaan oo isku ra'yi noqdaan waxaa meesha ka soo baxay waxa waaye aaraadii maamuladu ay qabeen waaye kuwaas oo ogolayn maaragtay axzaab iyo in muxuu aha mataqaanaa arrinta geedi socod lagu wado muxuu aha ma ogolayn bulshadii rayidka ahaydna waxaad moodaa in muxuu aha mataqaanaa meel ciriiriya lagu riixay taasina waxaad arkaydaa in dee taladii iyo muxuu aha farsamadii iyo wixii oo dhan iyo dhaqaalihii oo dhan madaxdii ay isku wada darsatay taasina ma aha nidaam oo wax weyn hadhoweyda taraya xoogaa waxaad moodaa in la afduubay barnaamijka marka ani waxaan soo cel waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan barnaamijka dib ha loo soo celiyo inta hartay waa in dib loo soo celiyaa xagee lagu celinayaa waxaa lagu celinayaa waxaa weeyaan dadkaa lagu celinayaa waa u lamaanayna xalka xilaan cabdisamed laba kun labayo tobanaad baarlamaanka mid noqotay ka hor wasiir baad ahayd dadka soomaalidu laba kun lixiyo toban maanta idinkama filayn marka adigoo baarlamaankii dabaan dhammaanteena xildhibaanaad tihiin inta badan marka maxaa dib udhac intaa laga keenay ma waxay ka timid madaxda hogaanka mase baarlamaanka hawshiisii qabsan
runtii su-aal aan u baahnayn jawaab dheer weeye haddii failure dhaco mas-uulid waxay saaran tahay hogaanka dalka hogaaminaya laba kun iyo labaiyo tobankii maanta waxaad moodaa afar sannadood ka bacdi in meeshii laba kun labaiyo tobankii la joogay kasii hoose la joogo waxaa muuqanaysa laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa jiray dad loo yaqaana saxiixayaal maanta saxiixayaasha waa lasii badiyey awaagii lix iyo labaatan todobaa laga dhigay maanta oo waa lasii waa lasii dheerayay xaqiiqada dhabtaha waxay tahay systemka hadda la leeyahay waa lagu heshiiyey system lagu heshiiye maa system la foorsi garaynayo in lagu heshiiyo wey waxaana moodaa in shaarar laysku la ekaysiinayo waxaan rabaa inaan markaan dib u fiiriyo waxyar aan ka saxo hadda waxyaabaha lagu heshi la leeyahay waa lagu heshiiyo la qasbayo dadka lagu qasbayo waxaa ka mid a in la sameeyo aqalkii sare aqalka sare sida dastuurka qodobka toddobaatan iyo koow uu qabo wuxuu matalaa maamul goboleedyadu matalaa waxaa ku jira somalilan oo aqal sare leh qofka ka socda puntland markii uu hadlayo oo aqalka sare ka socda wuxuu ku hadlayaa dowladda puntland dowlad goboleedka puntland waxaanay rabtaa macnaheedu wuxuu wuxuu matalaa stateka meesha ka jira aqalka sare oo la yidhi somalilan buubuu yuu matalaa oo weliba haddana waa loo sii kordhinaya waxaan u arkaa qof shaar sida ekaysiinaya inay tahay oysan ahayn maxaa la yidhahdaa matalaad saxa inaysan ahayn marka reaalitiga laga hadlayo waa jiraan dad reer somalilan ah oo reer somalilan matala oo dowladda soomaaliyed ku matala baarlamaanka somaliyed ku matala laakiin stateka la yidhaahdo somalilan oo aqalka sare lagu darayo la yidhi saddex weliba dheeraada la siinaya iyo macadda sida uu matali karo maamulka jira wasiir maareyan dabcan si gaar arrintaa ugu wendhad wasiir somalilan go-aankeedu uu cad yahay marka laga yimaado siyaasiyiin u matala dowladda dhexe soomaaliya ayagoo dabcan go-aankan aad u matalanina marka sidee ku timid in somalilan hadda doorkan weyn la siiyo la yidhaahdo waxay yeelanaysaa mid lamida puntland ama maamulada lamidka bismillah sidii aan mar walba sheegay soomaalidu markii ay burburtay wixii ka dambeeyey dhismay eheedaa socda dhismahaasoo marba heer la gaadhay dabcan sidaa la ogyahay somalilan siyaasadda ka jirta iyo maamulka ka jirta iyo wuxuu aaminsan yahay wax la ogyahay laakiin ilaa shan iyo tobankii sane ugu dambeeyey dowladihii dhammaan waxaa ku jiray dad somalilan dhara oo oo u taagan midnimada marka oo qiyamka ay u taagan yihiin aanay ahayn anigu aan ka mid ahay aanay ahayn in in in somalilan cabashadeedu aanay aanay meesha oolin ma ahan cabashadu meeshay taallaa anigaa aaminsan qof kastoo somalilan kasoo taaga kasoo jeeda aaminsan laakiin ay tahay midnimadii ayaanu usii nahay u sii nahay wakiil waxaanu doonaynaa in la la isqanciyo in la wada hadlo somalilan waxa ay tabanayso laga wada hadlo okay okay tan hadda weli waa representativekii laga siinaayey dadka aaminsan midnimada for example hadda walaalkii xildhibaanka oo kale waa sax su-aal saxa waaye dadka somalilan ka soo jeedaa siday u matelayaan waa run waxay u matelayaan inay codka somalilan ee midnimo doonka meesha geeyaan inay yidhaahdaan midnimada soomaaliya saana ku imaan kartaa cabashada waa in la daaweeyaa dabadeedna faysiska soomaaliya dib u heshiisiinteeda loo marayo ayaanu aaminsannahay wakhti dhow wadahadallada somalilan iyo soomaaliya u socda inay inay inay inay midho dhali doonaan in in la siin doono qayb intaa ka ka roon dabadeedna iyaguna ay midnimadii wixii lagu heshiin lahaa laga wada hadlaya marka waxay u taagan yihiin sidii markii hore baanu anaku ugu taagnay midnimada midnimaday u taagan yihiin wixii cadaalada iyo dib u heshiisiina iyo wada hadala waxay ku imaanayaan marka maamulka somaliland ay imaado raallo waxaan rabaa wasiirka inaan waxay fasaxo waxaa weeye reer somalilan dad shacab ah oo matala oo ku joogaha waa jiraan mana aha waxaan ka hadlaya waxaan ka hadlaya dastuurka wuxuu caddaynaya qodobka toddobaatan iyo koowaad aqalka sare wuxuu matalaa statesku matalaa wuxuu matalaa maamul goboleedyadu matalaa macnaheeda marka anigu aan ka hadlaya waxay marka waxaad leedahay qofka matalaya ma tegi kara magaalada hargeysa may qof stateki ma matalaya waa inuu matalaa siyaasaddii matalaa macnaheedu ma ahan shacabkii inuu matalaya wuxuu matalayaa maamulkii meesha ka jiray yuu matalaya sida dastuurka ku cadooyo marka waxaan ka hadlaya waxay tahay ma masiilaayay matali doonaan si koo iyo tobanka qof oo laleeyahay aqalka sare matalan taas wey aniga waxaan u arkaa inay tahay macno lagu raadsanayo in lagu helo xubno looga helo cod laga helo macno lagu raadsanayo yahay maahane inuusan ahayn dad xaqiiqa ah oo matali kara maxaa la yidhaha state la yidhaha somaliland matali kara inuusan ahayn taas wey xaqiiqada meesha taala
ciddii dib nagala soo qabsatay waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington barnaamijkuna waa faaqidaada toddobaadka aanu gudubna xalka xildhibaan foosiya doorasha inay dhacdo si walbay ku timaadaad gaar ahaan axsaabbaad aaminsanayd afar dhibic shantan hadda go-aankeeda la gaaray walow meelaha qaar diid ma jirto sidee lagu xuli karaa bay kula tahay adoo ku eegaya doodaada horta afar dhibic shan anigu maba aaminsanay inay shaqayn doonto sababtoo ah marka hore odayaashiis hor fadhiyaa ku heshiin waaye marka xiga wax dana oo ummadda iyo dalka ay ugu jirtaa ma jirto dad badanna taas ay garansan yihiin oo shacbiga ka mida oo civil society-yada ka mida oo dadka ciidamada ka mida oo cid kasta leh oo xildhibaanada leh four point five waxaa weeye dad kooban doorashadooda soomaaliyana in four point five afar sano xitaa waktigu haba dheeraado ku heshiisiinteeda baan suuragalahay laakiin tan hadda lagu heshiiyey oo adigu aad ku matalayso soomaali oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ku noqotay oo wasiir ku noqotay four point five miyaysan ahayn miyaysan xal ahayn xilligan taagan waktigeedii bay xal ahayd laakiin soomaaliya maanta yaa garanti garay qabiilku dadka wuu burburiyaa waxba ma dhiso xuma taro waxaa halkaani hadda ilaa hadda ina dhigay oo ajanabi dhulkeennii u ilaalinaya oo ajanabi taladeennii nala leeyahay waa simply because qabiil baan ku heshiin la-nahay haddii aan four years kale waa sii naaxayaa wuu sii korayaa ummaddan waa sii baaba-aysaa marka labada kun iyo labaatanka yaa garanti garaynaya in haddana aan loo baahanayn four point five kale dalka caalamka marka wuu ka hadhay anigu waxaan u qabaa xal axsaabta haddii ay tahay in four point five la qaato four years la burburiyada ummadda waxaa ka roon baan qabaa in hal sano loogu daro baarlamaankani isagaaba four point five ku fadhiya saddex sanaa lasoo trangareynaya shuruuc baa jira akhriskii koowaad leh oo kii labaad leh qaar baa jira kii saddexaad u harsan yahay qaar baa jira weli safka kusoo jira waxaasoo dhan dadka la keeni doonaa lama qabsan doonaan dadka la keeni doonaa wakhtiay qaadanaysaa inay isbartaan dadka la keeni doono sida lagu soo xulayaa sanad kaleba qaadanaysa marka qodob laga gudbee doodiisu aysan aada u weyneyna ah in in waktiga la kordhiyo kadibna axsaab loo diyaariyo anigu taasaan qaba axsaabtiina waa diyaar dadku cabsi bay ka qabaan axsaabti baan diyaar axsaab konton xisbi oo xamar ka jira sharcigiisa waa diyaar baarlamaanka in la keeno baa ka hor joogtaa qoladiisa commissionkii doorashooyinka waa diyaar waa la trangareeyey dawadahay u baxeen waxay sugayaan doorasho ay qabtaan doorashadii marka sida ugu sahlan sida afghanistan sida ciraaq nidaamyo fudfudud baa jira intaa xooga la saaro weeye ummaddana aan la qaybin ummaddana laysku diro layskana horkeenin stateskan diidanna la ratixgeliyo oo dadkii waxay go-aansadeen ay go-aansadeen laga wada hadlo o laga heshiiyo anigu saasaan qabaa
shirwac talada xalkaa rabnaan u nimaad marka dowladdu go-aankeedu uu cad yahay maamulada badankooduna way caddeeyeen oo afar dhibic shantaa taagan dad badan baa la aaminsan wax ku helayeen laakiin deegaan marka loo laabta laga yaabin dad badan oo dadka loogu yeero bointy five-ka iyo dadka maanortiga xuquuq badan weyn lahaayeen adigu ma u arkaysaa xalka dowladdu hadda gaartay inuu yahay xilligiis yahay horta laba waxyaabood aan kala dooranaynaa mid waxa weeyaan nidaam laga shaqeeyey oo la ebiyey oo dhammaystiran oo ah yacni in dastuurka la dhammaystiro hafti loo qaado axsaabtii la sharciyeeyo muxuu ahay iyagu dadkii muxuu ahay wacyigelin u samaystaan oo muxuu ahaa mataqaanaa matalaadooda ay caddeeyaan habkaas waxaa la rabay habkii loogu talagalay in lagu diyaariyo afarta sano wa lama diyaarin sababtu siday doontaba ha ku dhacdo baarlamaankuna arrintaasi kaalintiisu ayuu ku leeyahay xukuumaddana warkeedaba dhaaf waxaan anagu bulsho rayid ahaan sugaynay markii xukuumaddu ay tiri doorasho lama qaban karo in dood baarlamaanka ay ka dhacdo oo dowladda la maxkamadeeyo la maxkamadeeyo waxaan ujeedaa lasoo galo joojiyo oo la yidhaahdo maxay ku dhacday haddaad xilkiinni qaban weydeen war horta adinku ka dega meesha baarlamaanku isagaa qayb ka noqday muxuu ahaa mataqaanaa go-aan qaadashadii iyo iyo loolankii marka yani waxa weeyaan hay-adaha dowladda ee jiraahi waxay si isku mida uga soo bixi waayeen waajibaadkii loogu talagalay waa mid waayo axsaabtiina ma la diyaarin dastuurkiina lama dhammaystirin dadkiina lama tirin waddankiina amnigiisa lama sugin waxyaa xaqiiqo jirta ayay noqotay oo markaasi wax kale in la raadiyay ay tahay annaga marka walwalka iyaga bulshada rayidka waxa waaye in hadda four point five kan iyo qaabkan hadda madaxdu ay isla garteen in uu horseedo musuq maasuq dadka in lasii afduubo in dad aysan dadku wakiilan muxuu ahaa mataqaana la yidhaahdo way wakiisheen muxuu ahaa mataqaana waddanka in haadaan laga sii rido cabsidaas ayaa nagu jirta marka halka aan anugu arkaa waxa waaye dadka loo ogolaado beeshan qofka uu ka dhashay xildhibaanka uu matalayahay inay doortaan iyagu oo ay doorasho oo qofkaasi ku yimaado doorasho la adkeeyo uusan ku imaaninin in la magacaabo ama qof rabaahay uu lacag kusoo waa usoo laabanaya foosiya dhowr maraa gacanta gis waxaan rabaa horta baarlamaanka inaan difaaco
xukuumadihii hoose soo mid noqon baarlamaanku wax badan buu qabtay laakiin wuxuu qabtay lama arko had iyo jeer baarlamaanku qaraaro badan buu soo saaray kii julaay saddex iyo labaatankeedii baa ugu adkaa oo laga dawladda loo digayo oo shirwac baan rabaa inaan maqashiiyo dawladda looga digayo inay joojiyaan qaladaadka socda ee sharciga iyo dastuurka la ixtiraamo na loo diyaar garoobo shuruuc badan way soo saareen waa u diyaargaroobeen muddona waa hadlayeen waxyaalo badan waxaa shirwac ku jirta hadalkiisa baarlamaanku inuu dawladda waa u yeedhnaa waa u yeedhnaa waa u yeedhnaa in badan waa lagu dhici waayse in la yidhahdo waa idin ridaynaa mooshinkaa cuntad laga qabaa marka in la yidhaahdo dawladdii haddana waa la ridayaa dhibaatay noqotay marka waxaa in loo hadido in qoraalo loo qoro in qaraaro lasoo saaro shalaa u dambaysaan qaraar soo saaro marka baarlamaanku waa dadku qaar u arkaya inaad ka hordhacayseen madashii madasha qarnaa ka hordhacayseen meelaha qaar madasha in badan baanu qaraaro kasoo saaray wax badan baa laga hadlay muran badan baa hore u dhacay laysma dhegaysta baarlamaanka xurmadiisii iyo iyo iyo inuu shaqadiisii guto oo awoodiisii lahaado runtii waa laga waan gartay wasiir maxamed maxamed cabdi maareeye laba kun labaiyo toban horena siyaasi reer baarlamaanka baa kamid ahayd kumeel gaarka laakiin dadka soomaalidu idinkama sugan maanta meesha la joogo marka ma oran karnaa fashil baa ku yimid dowladdaad ka mid ta adiga
bismiillah marka ugu horeysa waxaan ku faraxsanahay dadka halkan fadhiya dad wada xoogaa la waayey wasiiro soo maray shirwac isaguna hogaamiye xoog aada u weyn oo soomaaliyeed oo xoogaal arrimaha soomaaliya u ah madax u ah weeye anigu ma dhahayo fashil baa ku dhacay laakiin duruufta realitiga dhulka taal ee qof kasta oo soomaaliya hoo la keena uu wajihi lahaa haddii shirwac la keeni lahaa walaalkay haddii nin kale oo aqoonyahana la keeni lahaa ayay dowladdu wajahday waxaan dhihi karaa marka ugu horeysa mar kastoo aan wax dhisanayno ilahay wuxuuna ku fidmeeyey qabiil iyo khilaaf wax soomaali dhisatay oo ay qiimaysay oo ku qanacday inay qaban karto dowladda looma diro waxaa loo diraa wax aanay toban sano qaban karin dalka hadda hadda isbedel weyn baaxagga amniga xagga dhaqaalaha xagga systemka wax walba markii la fiiriyo maanta dal baa jira statusna ma jirin amniguna intaa la ka dicibsanaa maanta soddon iyo afar dowladood baa halkan ku shegay dal soomaaliyeed oo lagu xisaabtamo adduunka ka tirsan adduunka hayadihiisao dhan ka tirsan oo soo ceshaday sharafkiisi iyo karaamadiisii wey wax yar baa dhiman waxa yarna waxa dhinaysiiyey khilaafka soomaalida dhexdeeda iyo qabiilka iyo qurunka iyo waxay isku haystaan laakiin maanta dowlad soomaaliyeed rajo dowlad soomaaliyeed baa jirta waxa xaray saxeexayaasha ummad kastoo meel jirta oo dib heshiisi ku jirta waxay leeyihiin dad la tashiga ka qayb ah bay leeyihin waxaan rabaa min hal daqiiqo ee dhammaanteena qaybsano xalku muxuu yahay saacadul wasiiran kaa bilaabo anigu waxaan qabaa xalku inuu yahay dabcan in dadka soomaaliyeed marka horeysa u diyaar garoobaan inay heshiiyaan inay walaaloobaan inay dalkoodu meel dheer buu tegay dib u soo ceshadaan qarannimadooda oo iska meel dhigaan meel iska dhigaan khilaafka iyo qabiilka taas baa xalka ah foosyahay anigu waxaan qabaa waxaa qabiil halkaa wasiirku yidhi qabiil qabiil laysu dilo waxaa keenaysa four point five oo awood la siiyey wasiir walba awood loo siiyey wasaaraddiisa nin wala madaxi meeshiisa dadkiisu ka qoraa dhibaatadaasaa dhistrigyadiina gaadhay xalka anigu waxaan u arkaa mar walba dimuqraadiyadda in la gacan la siiyo in axsaabtii la ansixiyo
cabdullah maxamed shuraab busharaydki marka ugu horeyda horta dadka soomaaliyeed ma isdirirsanayo waxaa dirirsan dadka siyaasiyiinta taas inay kala caddahay waayo qabiil layskuma dilayo haddii laysku dilayona waa arrin biyo iyo daaq iyo magaciisi ah taas waxaan halkaasaan uga harayaa midda kale waxaan annagu aragnaa waxa weeyaan inaan la afduubin hanaanka haddeer uu afduuban yahay dhulka in la dhigo meesha dagaalka looga baxsan karaa waa meeshaas marka dadka masaakiinta ah haddii aan madaxdooda hogaankooda waxba u qabanaynin fidna yaan loo horseedin aan leenahay maskumaasuqana ha laga daayo doorashada doorashadu ha noqoto mid wax lagu barto oo dadkaa xaqa u lehi ay soo doortaan qofka matalay haddaad in yar koobto masuqmaasuqa shee qabta muxuu yahay musuqmaasuqu waxa waaye in la iibsado codka in la iibsado qof aan dadku raalli ka ahayna lagu qasbo
dhammaantiin aad baad umahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a barnaamijka waxaa igala qaybgelayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayar maareeye ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahna wasiirkii arrimaha dibadda fawsye xaaji yuusuf wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo cabdiqaadir okey muqdishoodii kaga imaanayay intaynu kulmi doono barnaamijka lamid ee nabadi
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo uu muqdisho kusoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed cabdulle intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal wiil waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka masar waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay xuska shan iyo labaatanka januari oo ah maalintii uu bilowday kacaankii sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii talada looga tuuray madaxweyne maxamed xusni mubaarak waxaana sidoo kale ay maalintani tahay maalinta ciidda ciidanka booliska ee dalkaasi kacdoonkan ayaa ka bilowday cabasho ay dadku kaga cabanayeen booliska dalkaasi oo si xun u garaaci jiray dadka islamarkaana caburin badan ku hayay xorriyatul qowlka laakiin bannaanbaxyada ayaa sii ballaadhay taasi oo keentay in mubaarak xilka uu ka dego intii haddaba ka dambaysay kacdoonkaasi waxaa dalka masar ka dhacay isbeddello badan oo ay ka mid ahaayeen doorashadii madaxweyne maxamed mursi iyo taladii ay militarigu mar labaad talada kula wareegeen oo ay xukunka ka tuureen maxamed mursi haddaba xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dadku ay arrintan ku kala aragti duwan yihiin waxaana sida loo xusay nooga warramaya cabdixakiin yuusuf jaamac oo ah suxufi ku nool magaalada qaahira waxaa jiday in si wanaagsan looga dabaaldegay masar dhammaan gobolada iyo caasimada dalkan oo qaahiro ah waxaa jira dadweyneya usoo baxeen banaanada iyagoo xusayay sanadgunyada kasoo wareegtay shan labaatankii january labada kun koo toban sawran ka dhacday masar marka dadku aad ba u faraxsanaayeen waxay muujinayeen dadka qeybtood ay ku faraxsan yihiin qaabka wax u socdaan ay ku faraxsan yihiin qaabka iyo nidaamka haddeer ka taliya waddankan iyadoo kusoo degmatay kacaanku iyadoo loo dhamaystiray hay-adihii dastuuriga ahaa ee waddanka sida baarlamaankii oo yeeshay talfadhigiisa koowaad waxaa kaloo jira iyadoo lagu guulaystay mashaariic waaweyn sida kanaalka suways iyo dhismayaal badan oo hay-adood oo dawladdu leedahay dhanka kale qole kasoo horjeeda waa jidhay oo sawradii dhihisay qaabkii aan waxweli uga socdaan ay kamid ahaayeen qoladii wadanka laga tuuray xukunka ee qolada loo yaqaano akhwaan muslimiin inkastoo taageeradooda qoladaas hoos u dhacday oo dadweynuhu la socdaan intooda badan madaxweynaha iyo dowladda iyo xukuumadda hadda ka talisa waddankan dadku qeyb kamid a waxay ka cabanayeen dhaqaale xumaha ka jira waddanka iyo dhaqaale hoos u dhacay iyo mucishadii adkaatay inkastoo madaxweynuhu ballan qaaday in iyo xukuumadduba inay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan arrimahaas marka kala qaybsanaanta waxaa moodaa inay sii yaraanayso oo ay ay la moodayo aqwaanka taageerada ay dadku uhayay inay hoos u dhacday ay meel gaara oo gobolada teebtooyadu fogfog mudaharaad ka sameeyeen laga soo horjeedo xukuumadda iyo madaxweynaha marka aada iyo aad baa waxaa moodaa in masar soo hagaagayso oo dawladda sii xooganayso inkastoo dadka cabanayaan dhaqaalo hoos u dhacay iyo maciishada marka arrinkaas weeye arrinkaa haddeer ka taagan aada iyo aad bay hawsha usocotaa oo sida baarlamaanka waddanka kalfadhigiisa u yeeshay iyagoo ka walxaajoonaya amuuro badan oo masar muhiim u ah dalka masar ayaa sanadkii tegey dabayaaqadiisii waxaa lasoo doortay baarlamaan cusub inkastoo isna ay diideen oo doorashadiisa ay qaadaceen isla ururka akhwaanulmuslimiinka iyo dhinacyo kale sida uu faahfaahinayo axmed xirsi maalin oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira ee caasimadda masar siyaabo badanaa lagu macnaynayaa laakiin haddaan inta ugu badan oo dadku isku raacsan yihiin amase loo malayn karo inay sabab toosa u tahay aan ka fiirino waxay u badan tahay marka hore meesha hadday hal qolo oo istaageersan uun dartan doorasho ku gasho waxaa meesha ka baxaya xiisadii ay doorashadu lahayd sidaa darteed waa qeybta ugu weyn oo oo doorashada keentay in dad badan oo tartanka ka qayb geli lahaa ay meesha ka maqnaadaan waxaa sidoo kale meesha ka maqan niman dhalinyaro ah oo kacdoonkii masar ka dhacay sal u ahaa ama aasaas u ahaa oo city abriil la yidhaahdo oo kale way way ka baxeen arrimo noocaasa ayaa lagu macnaynayaa inay keentay in dadku ay ka qayb geli waayaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayuu ahaa oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii amuuraha islaamka weli waxaad nagala socotaan v o a qaramada midoobey ayaa jimcaha maanta ah sheegtay in ay hayso eedeymo la xidhiira in ciidamada dalalka georgiya faransiiska iyo kuwo kale oo aan la magacaabin oo yurub ka soo jeeda islamarkaana ku sugnaa dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ay geysteen gaboodfallo ay ka mid yihiin kufsi loo geystay carruur da'yar warbixintan waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan eedeymahan ayaa la xidhiira kufsi la sheegay inuu dhacay badankiis sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii waxaana mas-uuliyiintu ay walaac ka muujiyeen arrintaasi midooda yurub waxa uu sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan eedeymahaasi shaqaale ka tirsan qaramada midoobey ayaa waraysi la yeeshay gabar toddoba jir ah iyo wiil sagaal jir ah kuwaasoo la sheegay inay gaboodfallo ay u geysteen ciidamada faransiiska ee jooga dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe gabadha ayaa sheegtay in ciidamadu kufsadeen kadib markii ay ciidamadu siiyeen xoogaha buskud iyo dhalo biyo ah madaxa qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqul insaanka sayid raacad al xusein ayaa war uu soo saaray ku sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwo daran loona baahan yahay in si qoto dheer loo baaro waxa uu sheegay in dembiyadan badankood ay dhacayaan iyadoo dadka geysta aanba lala xisaabtamin oo ay ku noolaanayaan xasaanad buuxda bishii tagtay ayaa koox madax bannaan waxay qaramada midoobey iyo hay-adaha kale ay ku eedeysay inay si khaldan u maareynayaan dacwadaha la xidhiira eedeymaha kufsiga ee jamhuuriyadda afrikada dhexe ka dhacay sannadihii labada kun iyo saddex iyo tobankii iyo laba kun iyo afar iyo toban kuwaasoo lagu eedeynayo inay geysteen ciidamada nabadilaalinta waddankaasi u jooga robert colville oo ah fahiinka qaramada midoobe ee xaquuqul-insaanka ayaa sheegay in waxa ka dhacaya jamhuuriyadda afrikada dhexe ay yihiin kuwo baahaya waxaana uu sheegay inaanay garanaynin tirada rasmiga ee cutubiyada ku lugta lahi eedeymaha kufsi waxaana uu sheegay intaasi ay muujinayso in dhibaato ay ka jirto ciidamada dhexdeeda islamarkaasina aanan la samayn wax kasta oo lagu joojin karayay gabuudfallada lagu eedeynayo inay ciidamadaasi geysteen koox mucaarad ah ayaa jamhuuriyadda afrikada dhexe xukunkeedii la wareegtay sanadkii labada kun iyo saddex tobankii waxaana madaxweynihii waddankaasi francois boziza ay ku kallifeen inuu xukunka isaga dego
idaacaddeenii galabnimona intaasi ayaynu ku soo gebagabeynaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.